Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle, Wasiirka Wasaaradda Maareynta iyo Masiibooyinka Maamulka Hirshabelle, iyo mas'uuliyiin ka socda maamulka gobolka iyo kan degmada Tana Jowhar ayaa kormeer ku tagay tuulada Baarey oo dhowaan uu fatahaad ka sameeyay Webiga Shabeelle. Ugu horreyn, Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baarey, Guddoomiyaha degmada Jowhar, ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan howlaha dadaallada xirida buuqdan ka baxday Baarey.
wasiirka maareynta masiibooyinka dowladda hirshabeelle booqashadaada waxay noo tahay qiimo weyn Ileen sidaa og tahay maalintii jimcada ahayd ayaa waxay baxday buqdan ama fatahaaddan eh, ay ka baxday tuulada baarey taasoo ay saameysay tuulooyin badan ay galaabsatay haddana ay ku dhowdahay in ay goyso eh, adeegii bulshada sida eh, wadooyinka En, eh, laba maalmood ka hor rajo weyn oo waxaan ka qabnay inay noo xirmayso wayna noo xirintay annaga sida caadada noo eh annaga waa isku tashanaayo waa shaqaysanaay waxayna waa qabsani laakiin waxay noqotay mid naga tambadatiyo ilaahay wuxuu watan waaye marka eh, sidaad og tahay xali shaqdii dhexe ayay waxay jabsatay wixii aan laba maalmood aan qabanaynin ayay jabsatay En, eh, waa naga weyn tahay wasiirka wasaaradda maareynta masiibooyinka hirshabelle marwe caashi khaliif ayaa tilmaamtay in dadka deegaanka ee ku howlan inay biyuhu iska xiraan ay garab taagan yihiin islamarkaana hiil iyo howlba ay la garab joogaan inta ay socoto dadaalada lagu xakameynayo fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle hadaad aragtaanba tuulada baararey maalmihii ugu dambeeyey waxaan maamulka degmada jowhar oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo wasaaradda waxay iska kaashanayeen sidii loo xakamayn lahaa fatahaadda uu sameynaayo webiga shabeelle ee dhex mara degmada jowhar Een, saa aragtaanba webigii muddo ku siman shan maalmood waxaan la tacaalaynay xakameynta biyahaas alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta oo ay tahay axad waxaa ilaahay mahadiisa inuu webigii karkaaraha jabsaday saameyna uu ku yeeshay awalka horeta uu saameyn ku lahay dee degmooyin een, tuulooyin hoos imaado degmada jowhar haddana saameyntiisa tii iyadoo taala midka kale ay kasii badan tahay Een, guddoomiye garabkaagaa nahay Een, dadaaladana kolleyta oo saan si wada jir ugu ahayn waa waa usii laba jibaari doonaa waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka dowladda hirshabeelle shacabweynaha muslimiinta ah dowladda dhexe iyo dhammaan hay-adahaba inay kaalin muuqata ka qaataan Een, fatahaad fatahaadda uu sameynaayo webiga shabeelle roobabkii guugana weli maaragtay curitaankoodii kow ma joogaan Een, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid naafi leh oo maaragtay aanan daar no- oonan dhibaato noo gaarsiinin buuqdani ayaa sannado ka hor ka baxday tuulada baarey waxa ayna saameyn ku yeelatay guud ahaan isu socodka gaadiidka magaalooyinka gobolka shabeellaha dhexe